جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي ب- bismillaahi araxmaani araxiim waa subax isniinna taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo saraakiil ka tirsan dowladda riddada masar iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa ku kulmay magaalada muqdisho xilli ay kasii daraysa xaaladda ka dhex aloosan itoobiya iyo masar mucaaradka riddada ayaa ku eedeeyay xasan gurguurta inuu doonayo muddo kororsi iyagoona sheegay in arrinkaasi marnaba aysan aqbali doonin xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada luuq ee wilaayada gedo mid ka mida wargeysyada ugu afka dheer dalka uganda ayaa daabacay maqaal caddeynaya xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin askarta kufaarta ugandha ee duulaanka ku jooga soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey mu'adiniinta masaajidda mid ka mida deegaanada wilaayadaas wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisa degmada ceelgaras taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka beelaha dega mudug ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran saraakiil ka tirsan dowladda riddada masar iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa ku kulmay magaalada muqdisho xilli ay kasii daraysa xaaladda ka dhex aloosan itoobiya iyo masar khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya
magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay kulan foolkafool ah oo dhex maray saraakiil ka tirsan dowladda riddada masar iyo saraakiil kale oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kulankan oo si gaar ah u dhex maray saraakiil ka tirsan gaashaandhigga riddada sida wasiiru duulaha wasaaradaasi murtadka lagu magacaabo cumar cali cabdi taliyaha ciidamada dhulka riddada murtad sahal iyo u qaybsanaha wasaaradda difaaca dowladda riddada masar murtad axmed fatxi al xuseyni ayaa diiradda lagu saaray arrimaha difaaca iyo ciidamada masar ay doonayso inay usoo daabusho soomaaliya ciidankan oo ka qayb ah howlgalgaaleedka kufaarta afrikaanta ee loogu magac daray eyusom ayaa imaatinkooda waxaa dhowaan qalinka ku duugay ururgaaleedka midooda afrika waxaana imaatinkan ciidamada riddada masaarida si weyn u diidan dowladda saliibiyadda ethoobiya maadaama ay isku hayaan biyo-xireenka webiga niil ee ay dhowaan etoobiya xiriga ka jari doonto dowladda xabashida ethoobiya ayaa maalmo ka hor ka hadashay ciidankan ka tirsan dowladda riddada masar ee lagu wado in la keeno soomaaliya iyadoona sheegtay inay iska difaaci doonto maadaama masar iyo etoobiya ay isku hayaan biyo xireenka adisababa ay ka dhistay webiga niil ee alnahda kaasoo ay dhowaan soo gebagebaysay kuna wado inay howlgeliso mahadsanid khaalid mucaaradka riddada ayaa ku eedeeyay xasan gurguurta inuu doonayo muddo kororsi iyagoona sheegay in arrinkaasi marnaba aysan aqbali doonin sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba
shirar maalmihii lasoo dhaafay ay muqdisho ku yeelanayeen golaha mucaaradka riddada samate bixinta isugu yeeray ayaa looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan kooxda riddada iyo mucaaradka shir jaraa'id oo saacadihii lasoo dhaafay ay qabteen xubnaha mucaaradka ayay ku sheegeen in xasan gurgurta uu weli wado qorshaha doorashadiisa halka dhinac ah shariif murtada hogaamiye mucaaradka ayaa sheegay in golahooda uusan marnaba aqbali doonin qorshaha xasan gurgurta islamarkaana uu doonayo gurgurta muddo kororsi dowladduna ay aada ugu mashquulsan tahay waxyaabihii lagu kala tegey oo looga digay sanad ka hor oo ay ahaaday beddelka dastuurka samaysato samaysaso samaysasho maxaan ku idhaahdaa sharci doorasho guddi doorasho aan loo dhammayn aad la socotiin magaalada muqdisho inay ka socoto maxaan ku idhaahdaa dadkii dhaqdhaqaaqood in la hor istaago qofkii laba mar saddex mar in suuragal tahay in la istaajiyo ayadoo la leeyahay isqor ayadoo magaaladu aysan lahayn maqaamkii ayadoo aysan lahayn sharcigii inay taasu dhacayso sidaasoo kale waxaad la socotiin wakhtiga hore inuu aada u yar yahay aan lagu qaban karin waxaa la sheegay oo isdul saaran doorasho deegaan doorasho maamul goboleed iyo doorashadii federaalka aan lagu qaban karin marka waxay u baahan tahay aragti hufan oo doorasho oo keeni karta in dadku ay ka wada qayb qaataan heshiis lagu yahay doorashana dalku uu ku galo wakhtiga dhiman marka madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa inaan la ogolaa doonin muddo kororsi shariif murtad ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatada kooxda ridada xasan gurgurta ay u geysanayso dadka shacabka ee muqdisho ku dhaqan islamarkaana weli ay sii wadaan dhulboobka ka dhanka ah dadkaasi rayidka ah
marka waxyaabahaas inta ugu badan waxay ka dhasheen barakicinta bulshada oo aad maqlayseen runtii maalin dhowaad oo ka baaxad weyn intii aan malaynaynay oo waxa la xaraasha keliya aysan ahayn dhulka dowladda ee la xaraashaya dhulka dadka la qaadanayo marka arrimahaas runtii nasiib darra aan u aragnaa xilligan in dowladdu ay ku fikirto dhulkii dowladdan inay xaraashto aan loo meeldayin dhulkii dadka masaakiintana lagu darsado dadkiina aan loo helin hooy iyo meel ay ay galaan khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka ayaa cirka isku sii shareeray xilli dhanka kale war ka soo baxay kooxda riddada lagu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan ciddii mucaaradka ah oo wax ka sheegta kooxda riddada ee xasan gurgurte mahadsanid abushayba xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada luuq ee wilaayada gado howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada luuq oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado waxay ku dileen askari etoobiyaan ah waxayna ka furteen qori shamshuutara dhanka kale shabeellada hoose qarax xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada marka ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka danow ayay la egteen maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax ka fuliyay gudaha magaalada baydhabo mid ka mid a qaraxyadaasi ayaa lala egtay guri uu degan yahay guddoomiye waaxeed lagu magacaabo cabdiraxmaan wiish halka qaraxa kalena lala egtay guri ay degan yihiin maleeshiyaad murtadiinna waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer dalka ugandha ayaa daabacay maqaal caddeynaya xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin askarta kufaarta ugandha ee duulaanka ku jooga soomaaliya waa kan cusmaan axmed dhuubo wargeyska monitor ee ka soo baxa dalka yugandha ayaa warbixin dheer ka qoray dagaalka ciidamada siliibiyiinta yugandha ay kaga jiraan soomaaliya isaga oo soo hadal qaaday culays sida ay wajahayaan xilli marxalad cusub uu marayo duulaanka ashaadala dirirnimo ee ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga jiraan dalka soomaaliya ee dhaca geeska qaaradda afrika wakhti dheer oo ay ciidamada siliibiyiinta yugandha ay dagaal kaga jireen soomaaliya ayuu sheegay in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen dhulkii ay ku sugnaayeen ee dhaca duleedka magaalada muqdisho taasina ay waxba kama jiraan ka dhigtay guulihii ay horey u sheegteen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxayna warbixintu sheegaysaa in aysan awood u lahayn in ay hantaan amniga waddanka iyadoo in ka badan kala bar saldhigyadii hore ee ciidamada gaalada midooda afrika ay ku wareejiyeen maleeshiyaadka soomaalida ayay si deg deg ah ugu dhaceen gacanta al-shabaab xaaladda amni ee dalkan ku yaalla geeska afrika ayaa noqday mid aan xasillooneen oo isbeddel joogtaha ku jira ayay tiri warbixinta warbixinta uu qoray wargeyskan ayaa xusay in sanadkii dhammaaday ee laba kun afar iyo labaatan gaalada midooda afrika ay saldhigyo fara badan ku wareejiyeen maleeshiyaadka soomaalida kuwaasoo intooda badan hadda ay la wareegeen al-shabaab waxayna saldhigyadaasi ka badan yihiin toddoba iyo labaatan xarumood oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wareejinta saldhigyadan waxay qayb ka ahayd in mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo ciidanka soomaalida sidaasna uu ku dhammaado howlgalka gaalada afrikaanta ah laakiin arrinkii uu noqday mid waxba kama jiraan ah arrinkana uu dib ugu laabtay halkii uu howlgalkan ka soo bilowday lagama maarmaanna ay noqotay in la yagleelo magac cusub oo ah atmis ayay tiri warbixinta mar ay warbixintu soo hadal qaaday awoodda mujaahidiinta iyo qalqalka ka jira goobaha cadowga ayay warbixintu tiri weeraro isdabajoog ah oo madaafiic loo adeegsaday ayaa lala beegsaday xarumo dowladeed oo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho iyo xerada sida aadka loo ilaaliyo ee xalane oo ay ku yaalaan xarumaha hay-adda qaramada midoobay safaaradda maraykanka midooda yurub iyo midda ingiriiska tani waxay ka dhigan tahay ayuu yidhi munitor in deegaankaas oo markii hore loo arki jiray goobta ugu amniga badan soomaaliya uu hadda noqonayo meel faraha ka sii baxday amnigeeda islamarkaana aan laisku hallin karin ciidamada gaalada yuganda oo soomaaliya soo galay sannadkii labada kun iyo toddobadiiha ayaa muddada ay joogaan dalka waxa ay wajahayeen iska caabin xooggan oo uga imaanaysay ciidamada mujaahidiinta oo marar badan cagta mariyey saldhigyadii ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay gobolka shabeellada hoose halkaas oo dowladda kaafiradda ee kambaala ay ku weysay boqolaal askari oo lagu dilay weeraradaasi islamarkaana weli sii socda taasi oo mugdi sii gelinaysa duulaankooda diinla dirirka iyo damacooda dhaqaaladoonka ah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey mu'adiniinta masaajidda mid ka mid a deegaanada wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat dowladana socotay muddo toddobaad ku dhow waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe u qabtay mu'adiniinta masaajidda deegaanka xawaadley oo ah deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe muwaadiniinta ayaa dowladda ku qaatay culuum kala duwan oo sharci ah waxayna muwaadiniinta ka codsadeen wilaayada shabeellada dhexe inay u soo celceliyaan dowlaadkan diiniga ah magacaygu waa sulaymaan cabdulle mugdey waxaan joogaa deegaanka xawaaley oo hoostaga degmada balcad maanta waxaa noo soo gebagaboobay dooro saddex maalmood ay socotay dooradaas waxaa noo qabatay maktabka dacwada degmada balcad dooradaas hadafkeeda wuxuu ahaa waxaa naga saxaya aadaanka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulu llah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله waxaan codsanayaa door kale in loo keeno loo qoro xasan axmed dey mahad waxaa joogaa deegaanka xawaadley oo ka tirsan degmada balcad waxaanta waa noo soo gagaboobay door saddex maalmood in aadaan lagu baro magacaygo saddexaad waa maxamed ciise cali deegaanka aan joogo waa xawaadley oo ka tirsan degmada balcad waxaanoo soo gabagabooday doori oo noo socotay muddo saddex maalmood ah aadaankii aan naga saxay in aan walaaliinteena aadaankaan ka saxo waxaan codsanaynaa doori labaad in loo keeno maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa si xawli ah u dardargelinaya howlaha dacwada iyadoona maktabka dowlaa diiniya u qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid casaam wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceelgaras taasoo ay si weyn kaga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu ka socdo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ah ayaa waxaa dhowaan arrintaasi laga sameeyey magaalada ceelbuur iyo degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad fuqara iyo masaakiin isugu jira oo ku kala dhaqan magaalooyinkaasi iyadoo qoys weliba la siiyey ugu yaraan shan neef iyo wax ka badan qaar ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ee ku kala dhaqan ceelbuur iyo ceelgaras ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo muujiyey dareenkooda waxayna sidoo kale u duceeyeen dadkii dhiibay sakada xoolaha maxamed axmed daahir laydhaa waxaan joogaa degmada ceelbuur maantay waxaa lay siiyey shan neef oo ari si gabadka layga siiyey alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan dabadeed waxaa ku mahadsan mujaahidiinta arrimahaas ka shaqeeyey dabadeed waxaa ku mahadsan dadka muslimiinta ah oo xoolahooda sadaqaysanaya waxaan leeyahay mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga kor allaha ka dhigo dadka muslimiinta ah oo xoolaha la baxay iyagana ilaahay ajir ha ka siiyo hanaan ka aqbalo sekadooda iyo ay la baxeen ilaahay ha ka aqbalo allahna u barakeeyo maalkooda maamulkeena islaamigana ilaahay ha noo raajiyo dad dalka muslimiintana ilaahay gacanta ha u wadageliyo alxamdulilah allaha ku mahadsan murtadiinta waxaan leeyahay iyo gaalada kaleoo ka waaweynoo soo dirsataba allah subxaana watacaala ha jabiyo ilaahay nasriya caama muslimiinta ha siiyo ilaahay murtadiinta ha jabiyo iyo gaalada guud ahaan iyo mushrikiinta ilaa ha jabiyo saas ayaan leeyahay murtadiinta
anigaaga asmaa waxaa joogaa degmada caalbuur xaalo sakawaada oo shan neefa wilaayada islaamka wilaayada kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jebiyo xasan shiikh iyo kooxdiisa waxaan leeyahay cagta allaha jabsho wax gaalaha haa loo maro horaa dhaarta mahadsan yihin wilaayada haa mahadsan yihin allaha guuleeyaan leeyahay umu maryam ceelbuur eri sakawaada shan neef haa walaayada islaamiga galgaduud inuu ilaahay erigooda u barakeeyo inuu ilaahay korka dhiga gaaladana jabsho ilaahay inuu hasiimo ku rido ay jab iyo halaag mujaahidiintana ilaahay nasr siiyo anigoo xasan diiriye cumar ah shan neef oo ariya aan walaalaha ka qabtay walaayadda sharafta leh culummada waana ka guddoomay waana ku mahadsan yihiin
anigoo maxamed shiqursamaa walaayado sharafta leh oo degmada caalgaras maasha allah arisikawaada lagu qaybaa khayr allaha siiyo dadka masakiinta loo qaybanayo magacayga waxaa la dhacda raxmed faarax waxaan jooga degmada caalgaras aryaa lagu qaybiye sakawaada dareenkayga aad u faraxsanya maasha allah mujaahidiinta allaha guuleey gaaladana allaha jabiyo anigoo cabdinaasir xaashiya muslimiintu ari ayay igu deeqeen oon ku degmada ceelgaras ayaan ku suganahay ari bay masaakiin u qaybeenay siiyeen waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol gaaladan allaha jebisho muslimiinta kor alla dareenkaygu caafi oo ka waaye maxamuud cali maxamuud waxaa degmada ceelgaras waxaa ka jira in dadka masaakiinta xoolo loo qaybiha hadda allaha barakeeyo kor allaha ka dhigo meel kasta allaha ka dhiiba dareenkaygu waa kayr iyo bishaaro iyo waxsan muslimiinta waxaan ugu duceeyahaa mujaahidiinta ilaahay inuu kor ka dhiga munaasabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan sakada xoolaha nool sidan oo kale loogu qeybiyey dadka masaakiinta ah ee ku nool degmooyinka galahareer iyo xiindheere xilli maktabka sakada uu mashruucaasi ka wada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan kulan wadatashiah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka beelaha dega mudug ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiraxiin sheekh cali wilaayada islaamiga mudug waxay dowra diiniya u soo gebagabaysay nuqabada wilaayada mudug taasoo ka dhacday degmada jawle ee wilaayada dowradu waxay u socotay nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada mudug muddo toban maalimood ah waxayna sheegeen nuqabada in si weyn uga faa'iidaysteen dowrada loo qabtay dhammaan nuqabada wilaayada mudug xaflad si eer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada oo uu hogaaminayo sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada mudug macallimiin iyo marti sharaf kala duwan nuqabada waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowladda u socotay muddada kooban cilmigii faraha badnaa ay ka heleen tan iyo intii ay ku guda jireen dowladda ay soo agaasintay wilaayada mudug nuqabadu waxay sheegeen inay u baahnaayeen dowraadkan oo kale markastana loo soo celceliyo si ay u siyaadsadaan culumta shareecada islaamka maadaama ay yihiin mas-uuliyiinta dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada mudug haddaba waa kuwan qaar ka mid a nuqabada oo ka hadlay gebagabada dowrada waxaa ka mida meeshaan muqararka dowrada waxaan ku qaadanay qur-aanka kariimka waxaan ka qaadanay juscam tafsiirka qur-aanka kariimka u horreeyey juscam baan ka qaadan waxaan kaloo qaadanay axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam kitaabka la yidhaha islaaxu lmujtamac aan ka qaadan waxaan kaloo meesha ku qaadanay caqiidada la yidhaahdo caqiidatulmanquulatun wa waaqiculmafquud uu iska leeyahay sheekh ayman aldawaahiri oo kitaabka la alwalaa walbaraa ku sugan kutubtaas iyo kuwo kaloo ay ahaayeen ilaahi subxaanahu watacaala ha nagu anfaco walaayada gobolka mudug oo soo qaban qaabisay dowradan sharciga ah ee lagu soo aruuriyey nabadoonnada ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada mudug ee duruusta u diyaariday ee macalimiinta u diyaarsan inay waxbaraan usoo diyaariday ayaan u mahad celinaynaa dowrada lagu qabtay gobolka mudug ee loo qabtay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka dowladaas shacaarkeedu wuxuu ahaa icdiluu huwa aqrabu litaqwa in ummadda cadaalad lagu dhaqo cadaalad dadka muslimiinta ahu ku dhaqmaan waxaana loogu magac daray saxaabiga jaliilka suldaanka ahaa ama ugaaska ahaa dufayl ibnu camrin aldows radiallahu canhu annagana kuwa ku dayda oo qudwadaas qaata oo ilaahay ku ilhaamiyo inay waddadiisii maraan allah naga dhigo anigoo ka faa'iidaysanaya maxalkan iyo khatimkan dowlada iyo maaragtay iclaamkan maanta ilaahayna siiyey waxaan dhammaan gaarsiinayaa bogaadin iyo tahaniyad ummadda muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan mujaahidiinta iyo umradeenna waxaan leenahay ilaahay meel kastood joogtaan ha idin xifdiyo ilaahayna camalkiina ikhlaasa ka dhigo dadka muslimiinta guusha ha waafajiyo dadka horta baaqa diraya ayay yihiin wey annagoo joogna fii wilaayati mudug kana kooban nuqubada joogta iyo odayaashu ay yihiin beesha hiraab la yidhaahdo sidaas darteed waxaan la xanuunsanaynaa dadka magacaas nagala dhexeeyo iyo dhammaan ummadweynta soomaaliyeed waxaan xaq ugu leenahay inaan uga digno waxyaalaha ay ku halaagsamayaan uguna yeerno sida masiirkooda ilaahay geliyey fi dunya waalaakhir waaliga wilaayada mudug oo la dardaarmay nuqabada ayaa madasha wuxuu ka jeediyey kelimad dardaaran ah waana mahad celinaynaa nuqabada walaayada mudug ee si guud si gaarana raggii ka soo qayb galay dowladaan ka soo qayb galay muddadii aan wada joognay ee dowlada socotayna runtii sabarka iyo dulqaadka iyo niyad wanaagga marna ku naqaashaya marna ku qaatay duruustii culummadu soo diyaarisay jasaakum allahu khayran allah idinku anfaco cilmiga aad ximbaarteen noqday naqiibku horta isagu ma magacaa ma mansabaa hadduusan mansab yahay ma wax annagu aan bilownoon abuuraynaa mase waa wax asal leh sida aad ka arkayseen magaca dowrada dufaal ibnu camri addowsi wuxuu ahaa nin naqiiba u ahaa suldaan umadeed u ahaa hogaamiye diimeed u ahaa muwaasafaad badan oo looga daysdana waa lahaa saxaabi wuxuu ahay runtii rasuulku asaga iyo ehelkiisaba alayh salatu wasalaam oo u duceeyey u ahaa noqabay marka waxaad dareemaysaan doorka aad uga jirtiin ummadda muslimiinta ah ee ilaahay inka soo saaray ee aad duqaalka u tihiin hoggaanka u tihiin booska aad uga jirtiin shaqada waa lagu soo jiray haddana waa tadkiro wixii uun moogtahay maalmahan waa laysboor qaaday birta xoogoo markii la garaaco jolofaa ka kackacdo oo soofaha qabto marka la raba in la afeeyo soofaha qabto soofihiyana la qabadsiiye waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala in aan la nimaadno firfircooni cadaaladana mar walba inaan ka dadaalno dowraadka loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ayaa waxay ahaayeen muddooyinkii dambe kuwo isdaba joog ah oo ka dhaca degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid cabdiraxiin warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta